wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda suudaan maryama saadiqa ayaa ku baaqday in heshiis rasmi ah laga gaaro xiisada biyo-xireenka ethoobiya ka hor inta aan la buuxin bisha juulaaya ee sanadkani sida ay sheegayaan warbaahinta suudaan maryama saadiqa ayaa tibaaxday in la buuxin karo keliya biyo-xireenka ethoobiya marka heshiis qaanuuni ay wada gaaraan dowladaha ku murunsan biyaha webiga naayla ee masar suudaan iyo ethoobiya wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda khartuum ayaa warkan sheegtay kadib markii ay kulan la qaadatay madaxweynaha dalka kongo felix tishikedi oo ah guddoomiyaha ururka midooda afrika maryama saadiq ayaa ku nuuxnuucsatay buuxinta biyo-xireenka ethoobiya marxaladiisa labaad in ay tahay mid taabanaysa amniga qaranka ee dalka suudaan madaxweynaha dalka kongo ahna guddoomiyaha ururka midooda afrika ayaa dhinaciisa ka sheegay in uu dadaal badan ku bixinayo sidii xal loogu heli lahaa xiisada biyo-xireenka ethoobiya ka hor bisha juulaay madaxweynaha dalka kongo masar felix ayaa lagu wadaa inuu booqdo magaalooyinka qaahira khartuuma iyo adis ababa si loo dardargeliyo xal uhelidda xiisada dhinaca biyaha webiga naila arrimahan ayaa imaanaya xili dowladda ethoobiya ay ku eedeysay dowladaha masar iyo suudaan in ay wiiqayaan dadaalada xal loogu raadinayo xiisada biyo-xireenka ethoobiya xukuumadda adis ababa ayaa sheegtay buuxinta biyo-xireenkeeda marxaladda labaad bartamaha sanadkani in uusan saameyn xun ku yeelan doonin dalalka suudaan iyo masar ururka midooda afrika iyo dowladda maraykanka ayaa horey u sameeyey dadaallo ay ku doonayeen sidii heshiis qaanuuni ah loogu dhammayn lahaa murunka dhinaca biyaha webiga naayla kuwaasoo aan guulaysan dowladda ethoobiya ayaa ku adkaysanaysaa in biyo-xireenkeeda uu yahay mid horumar ah islamarkaasina uusan saameyn xun ku yeelan doonin dalalka hela qulqulka biyaha webiga naayla dowladaha masar iyo suudaan ayaa dhinacooda u arka biyo-xireenka ethoobiya inuu yahay mid halis ku ah amniga qaranka ee dalalkooda xuseen saxnuuni v o a qaahira